Bilowgii cutubka lix iyo labaatanaad waxaa dhulkii ka dhacay abaar oo aan ahayn tii hore oo waagii Ibraahim dhacday. Markaasaa Isxaaq u kacay xagga Abimelek oo ahaa boqorkii reer Falastiin, xagga Gerar, Rabbiguna wuu u muuqday isaga, oo wuxuu ku yidhi, “Xagga Masar ha u dhaadhicin, laakiinse deg dhulka aan kuu sheegi doono. Dhulkan qariib ahaan u deg oo anna waan kula jiri doonaa, oo waan ku barakayn doonaa, waayo adiga iyo farcankaaga ayaan dalalkan oo dhan siin doonaa oo waxaan adkayn doonaa dhaartii aan ugu dhaartay aabbaha Ibraahim. Farcankaagana waxaan u tarmin doonaa sida xiddigaha samada, oo waxaan farcankaaga siin doonaa dalalkan oo dhan, farcankaagana qurmaha dunida oo dhammu ku barakoobi doonaan. Maxaa yeelay Ibraahim baa addeecay codkaygii, wuxuuna dhowray wixii la ii dhowri lahaa, iyo xukuumadaydii iyo amaradaydii iyo qaynuunadaydii. Isxaaqna wuxuu degganaa Gerar, oo dadkii meeshaas joogay baa naagtiisii ka warsaday oo wuxuu yidhi iyadu waa walaashay, waayo wuu ka cabsaday inuu yidhaahdo, waa naagtaydii, oo wuxuu is yidhi waaba intaasoo ay dadka meeshanu igu dilaan Rebekaha aawadeed, maxaa yeelay way suurad quruxsanayd. Markuu halkaas wakhti dheer joogay ayaa Abimelek oo ahaa boqorkii reer Falastiin daaqad ka fiiriyey oo u arkay Isxaaq oo naagtiisii Rebeka la qooqaya. Markaasuu Abimelek Isxaaq u yeedhay oo yidhi, hubaal iyadu waa naagtaadii, dee sidee baad ku tidhi, waa walaashay. Isxaaqna wuxuu yidhi, maxaa yeelay waxaan is idhi waaba intaasoo aad u dhimatid iyada aawadeed. Oo Abimelekna wuxuu ku yidhi, war waa maxay waxa aad nagu samaysay? Mid dadka ka mid ahu dhib yaraan buu ula jiibsan lahaa naagtaada, oo kolkaasaad eed noo soo jiidi lahayd. Markaasaa Abimelek wuxuu dadkii oo dhan ku amray oo yidhi kii ninkan ama naagtiisa taabta, hubaal naftaa laga qaadi doonaa. Isxaaqna dhulkaasuu wax ku beertay, isla sannaddiina wuxuu helay boqol laab. Rabbiguna wuu barakeeyey isagii, ninkiina wuu weynaaday oo hor u maray ilaa uu noqdo nin aad u weyn. Wuxuuna lahaa adhi iyo lo' iyo addoommo fara badan markaasay reer Falastiin kama sayreen. Ceelashii addoommada aabbihiis qodeen oo dhan waagii aabbihiis ibraahim noolahaa ayay reer falastiin hore u owdeen oo ciid uga buuxiyeen abimelekna wuxuu isxaaq ku yidhi naga tag waayo aad baad nooga xoog badan tahay markaasaa isxaaqna halkaas ka tegey oo dooxadii geeraar degay halkaasuuna joogay kolkaasaa isxaaq mar kale qoday celashii biyaha oo ay qodeen waagii aabbihiis ibraahim noolaa waayo reer falastiin baa owday markii ibraahim dhintay kadib oo wuxuu magacyadoodii u bixiyey magacyadii aabbihiis ibraahim u bixiyey markaasaa addoommadii isxaaq dooxadii qodeen oo waxay ka heleen ceel durdur ah markaasaa xoolo jirradii reer geeraar la diriireen xoolo jirradii isxaaq iyagoo leh biyaha annagaa leh ceelka magaciisiina wuxuu u bixiyey casaq maxaa yeelay way la diriireen isagii ceel kalena way qodeen oo kaasna way kula diriireen markaasuu magaciisii u bixiyey sidna kolkaasuu meeshaas ka guuray oo wuxuu qoday ceel kale kaasna kulama ay diriirin magaciisiina wuxuu u bixiyey reexobot oo wuxuu yidhi haatan rabbigu meel buu noo banneeyey oo dalka waannu u badanaynaa markaasuu halkaas ka tegey oo wuxuu u kacay bi'ir-shabac oo isla habeenkaas ayaa rabbigu u muuqday isagii oo ku yidhi waxaan ahay aabbaha ibraahim ilaahiisa ha cabsanin waayo waan kula jiraa oo waan ku barakayn doonaa farcaankaagana waan tarmin doonaa addoonkaygii ibraahim aawadiis kolkaasuu halkaas ka dhisay meel alla bari oo magaca rabbiga ku baryootamay halkaas buuna teennadiisii ka dhisay markaasaa addoommadii isxaaq halkaas ceelka qodeen dabadeedna abimeleg iyo saaxiibkiis uxusad iyo fiikol oo ahaa madaxa ciidankiisa ayaa geeraar ka tegey oo isxaaq u kacay markaasaa isxaaq ku yidhi maxaa igu timaadeen waabad i nacabtihiine oo aad iska kay erideene oo waxay yidhaahdeen caddaan baan u aragnay in rabbigu kula jiro oo waxaannu nidhi annaga iyo adiga dhaaruha inoo dhaxayso oo aynu axdi dhiganno inaadan waxna yeelayn sidii annana aanan kuu taaban oo aanan waxba kugu samayn wanaag mooyaane oo aannu nabad kugu dirnay adigu hadda waxaa tahay kan rabbigu barakeeyey diyaafad buuna u sameeyey wayna cuneen oo cabbeen kolkaasay aroor hore kaceen oo isu dhaardhaarteen markaasaa isxaaq iska diray iyana nabad bay kaga ambabaxeen oo isla maalintaas ayay addoommadii isxaaq yimaadeen oo ay uga warrameen ceelkii ay qodeen oo waxay ku yidhaahdeen biyaannu helnay markaasuu u bixiyey shabcaah sidaas daraaddeed magaaladaas magaceeda waxaa ilaa maantadan la yidhaahdaa bi'irshabac caasow markuu afartan sannadood jiray ayuu guursaday yuhuuddiid inabe'eeri kii reexeed iyo basmad ina eeloon kii reerxeed kuwaasuna isxaaq iyo rabeqah ayay calool xumo geliyeen